wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug xasan cabdulaahi cascase oo ay weheliyaan iskuduwaha gobolka mudug iyo mas-uuliyiin kale ayaa kormeer ku tegay beeraha ku yaala deegaanada hoostaga degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kuwaasi oo ay qiimeyn kusoo sameynayeen horumarka ballaaran ee laga sameeyey dhinacyada kala duwan iyo mashruuc biyogelin ah oo loo sameeyey beeraleyda ku nool magaalada gaalkacyo iyo deegaanada duleedka ka ah qaar ka mid a beeraleyda deegaanka ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay ka faa'iideen mashruuca ay fulinaysay wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo hay-adda n r c oo iska kaashanayay mashruuc ceelo loogu hirgelinayay dadka beeraleyda ah inaan ka hadlo faa'iidada uu noo leeyahay ceelkan ceelkan markii si loo fiiriyo waxaan ka faaidnay horta annaga idbis ahaan waxaan ka faaidnay waa laba goor labadaas goor mar waxaa biyaha cabitaanka yani waa faa'iido noo soo kordhay waaye oo aan annagu ka helnay marka labaad waxaan ka helnay hadda ka hor macnaha barakacaal waxaanan raashin in loo keeno may wax kaloo nagu saacada ay jirin laakiin hadda waxaan helnay beerihii yaa qaybna laagasi dadka deegaanka qaybna siiyey marka beerihiin haddeetan howlihii aan ku bilowna insha allah marka faa'iidooyinka aan ka helnay waxaa waay dhulkii oo annaga aan beere ka helnay iyo cabbitaankii oo maarata ay noo soo dhowaadeen biyihii maasha allah
deegaanka waan ka mid ahay dadka degan waxa layihi cabdi xuseen maxamuud beeraha iyo xoolaha iyo dhammaan biyahani waana anficeen waxaan kale u mahad celinaynaa wasaaradda keentay mashruucan ayadana waa u mahad celinaynaa meeshaan waxaa laga qabtay shaqo aad iyo aad u wanaagsan shaqadaasoo mataqaanaa ceelkii haantii solarkii beerihii oo oo beertii oo soddon qof oo mataqaanaa oo anugu aan hogaaminayo soddonkaas qof dhulkaasi waa boqol iyo labaatan ilaa laba boqol iyo konton shaqo fiican aad iyo aad bay u qabteen annagu marka maasha allah inaan markaa waxaa noo dhiman inaa hawshii tabciin mataqaana nolol fasaxo dhanka kale xasan cabdulaahi cascase oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ka warbixiyey kormeerka ay ku tageen beeraha magaalada gaalkacyo bankiis ay bixinayaan w f b hay-adda n r c ay fulinaysay soo marnay meelo fara badan beerihii iyo biyihii loogu talagalay inay dadka beeraleyda ah ay ka faa'idaystaan waxaan soo aragnay inay u diyaarsan yihiin beerihii abuurkii mashruucan laba qayb uu aad muhiim ugu yahay dadka galmudug dadka idbiska oo ka faa'iidaysanaya wax soo saar inay wax ku soo saartaan waan soo aragnay inay aad iyo aad faa'iido badan ay ku qabaan aadna ugu heeloon yihiin iyo dadkii horay beeraleyda u ahaa oo iyaguna la kaabayay oo wixii ka dhimanaa loo dhammaystirayay degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa muddooyinkii dambe dhinacyada horumar kala duwan ka sameynaysay dhinacyada beeraha iyadoo deegaanada degmadan hoostagana laga sameeyey mashaariic la xiriira horumarinta beeraha